weli ma dhammaan saddex casho ayaa loogu talagalay arbaco khamiis iyo jimco maanta ugu dambeyso dukaamadu weli way xiran yihiin dadka warastada mise howkaska loo yaqaano ayaa maaragtay lala dagaalsan yahay oo maaragtay loo loo ogoleen inay meeshaas ku ganacsadaan dukaamada hortooda marka weli waxaa socoto protestki mudaharaadaa weli lagu jiraa ha mudaaharaadka weli waa socdaa oo ganacsatada ha dukaamada weli way xiran yihiin waa maalinta saddexaad arbaca khamiis iyo jimco waa maalinta saddexaad waa gartay marka ganacsiga len waa halkaas hawl baa ka socotay ganacsi baad ku haysataan dhaqaale xoog labaa idinka soo gala haddii maalintii saddexaad weli ganacsigiini uu hakad ku jiro oo dukaamadii albaabada la isugu dhuftay maxaa qorshuhu yahay markaa
kolle mudaaharaadka hadda oo saddexda cisho socday uuna anfacay oo guul baa la gaaray dowladda hoose ee county governmentka iyo dowladda sare ee national governmentka kulli ciidamo ayay soo direen in laga qaado dadka dukaamada hortooda ku ganacsanayo xalay ayaa la bilaabay qorshahaas ilaa maanta uu socdaa marka berito waxaan rajeynayna inaan dukaamada furan haddii la yidhaah marka dadkii mudaharaadka keenay ee dukaamadiina hortood ku ganacsanaya dhammaantood hadda meeshii ma laga kaxeeyey mise weli qaar baa jooga oo howlgalkii baa socda dha dhammaan waa laga kaxeeyey waxaana operation oo ilaa iyo bil laba bilood saddex bilood soconaya ayaa maaragtay xala bilowday waxaana rajeynayna in operationkaas lagu guuleysto maxaa yeelay xaq ma aha qof oo dukaan leh oo oo daar dhan oo intaasoo milyan oo dollar dhistay oo kiro bixinaayo oo koronto bixinaayo oo biyo bixinaayo oo parmits bixinaayo oo rates bixinaayo in hortiisa haddana lagu gado alaabta asaga uu gadaayo marka uuna uuna gadaayo qof asaga canshuur iyo waxba aan bixinayn oo miis hor dhigta dukaanka hortiisa marka arrintaas xaq ma ahayn dowladdana maaragtay wayna wayna la garatay wayna nagu raacsan tahay in oo dadkaas meesha laga qaado laakiin axmed wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in dadkaasi ku hor ganacsada dukaamadiina hortood qaar ka mid a in alaabadaas bagaashka ah ay adinka idinka soo gataan qaarkii inay kasoo gataan oo sidaa ay meelaha ku dhigtaan marka haddii adinku aad dhinaca macaash ka hesheen oo ganacsatada hortiina fadhida ee yaryar ay adinka wax idinka soo iibsanayaan inay haddana hortiinii meelaha fadhiistaan maxaa ku jaban haddii labada dhinacba la macaashayo meesha wax lagu gadanayo waa wadda dhexdeeda wadda oo dukaanka hort hormaraysay dukaamada hormaraysay dhexdeeda ayaa lagu gadaya alaabta waa meel illegal ah meel suuq ah ma aha dukaankii iyo iyo waddadii dhexdeeda ayaa qof mis u dhigtay marka sharci ahaan hataa waa qalad wax saxsan ma aha guddiga ganacsatada oo maaragtay matalayo ganacsata ilaa iyo conton shopping mall oo ku dhex taalla laba boqol oo dukaan toban kun oo oo ganacsata oo traders ah matalayso iyo dowladda way soo jirtaa dowladda hoose iyo dowladda sareba marka xalasta waxaa bilowday operation operationkaasoo soconayo laba bilood iyo wax ka badan oona lagu qaadayo dadka wadooyinka dhexdooda maxaa yeele waddada hadda first avenue loo yaqaano oo hadda aan ka hadlayno maalin hore ayaa farta laga qaaday soddon milyan oo dollar ayaa lagu dhisay haddana way burburtay waxaana keenay arrintaas in dadkan oo misaska dhiganayo waddada dhexdeeda iyo iyo dukaamada hortooda marka dowladdii waxay tiri enough is enough anagana garan waan ku siinayna dowladda waan la jirnaa arrintaasna waa arrin maaragtay meel fog gaari doonta mar haddii hadda marka howlgal uu bilowday dowladda kenya ay hormuud ka tahay oo cabashadiiniina ay taa keentay goormaa hadda marka filaysaan haddaad tihiin ganacsatadii xaafadda islii inaad si rasmi ah mar kale dukaamadii aada u furtaan dukaamada waa la furayaa berito ayaa si si rasmi loo furayaa laamaha ammaanka way joogaan wixii qashqashaad keenana maaragtay way way la dagaalamayaan marka waxaan rajaynaynaa in si nabadgelyo lagu ganacsado maxaa yeeley saddexdii casho oo hadda anaga mudaaharaadka aan ku jirna mudaaharaad nabad ayuu ahaa protest ayuu ahaa cid maaragtay cid kale wax ugeysata ma jirin cid hataa maaragtay cid aflagaadeysa ma jirin dukaamada unbaa albaabada laisugu laabay marka dowladdana way og tahay lacagta canshuur ahaan haddaa la dhaho ka soo gasho dhankan ganacsatada xaafadda islii marka wayna og yihiin qeymaha ay ay ku fadhiyaan wayna nala garteen wayna na support gareen anagana garab ayaan siinaynaa haddaan kuu sheegana lama dagaalsanin dadkan guryaha dukaanka hortooda ku gadanayo waxaan jeclaan lahayn in meel suuq ah mise meel kale loo raadsho oo ayagana maaragtay arsaaqadooda ay raadsadaan laakiinse hataa diiniyan qof dukaankaada hortiisa mise wadda dhexdeeda wax ku gadanayo xaq ma aha